جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idin helana waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ee ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilayaadka baay iyo shabeellada hoose madaxii hore ee kooxda hirdada ayaa qiray in murtad garguurta iyo kooxdiisaba ay ku fashilmeen duuleenkay ku qaadeen qeybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in bulshada soomaaliyeed ay kalsooni buuxa ku qabaan adeegyada kala duwan ee ka jira wilaayaadka islaamiga kuna qanacsan yihiin garsoorka islaamiga ee mujahidiinta kulan u dhexeeya wilaayada shabeellada hoose iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga jubbada hoose hiiraan bakool iyo jubbada dhexe ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ee ka socota wilaayaadkaasi
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subaxnimo khamiisa taariikhun ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha safar sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan howlgallo kala duwan oo lala beegsada cadowga allah ee ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose dhanka wilaayada baay waxaa howlgal qaraxa oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada burakaba ay la egteen malishaad murtadiin ah iyadoona qaraxaasi ay ku halaagsameen laba askari oo murtadiin ah halka laba kalena ay ku dhaawacmeen mujaahidiinta ka howlgala wilaayada baay ayaa waxay sii kordhiyeen howlgalladooda ka dhanka ah milishaadka ridada waxaana imaanayaan iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay sii kordhayeen howlgallada lagu naafeynayo cadowga ee wilaayadaasi ka dhacaya shabeellada hoose waxay mujaahidiintu habeenkii xalay ee dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin degmada qoryoole oo ka mid ah goobaha cadowga allahu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose sidoo kale waxay mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee bimaalow oo ku taal degmada baraawe waxay weeraradan ka kala dhacay shabeellada hoose iyo baa imaanayaan xili shalay camliyad istishaadyo ah lagu weeraray xerada murtadiinta roobda ee ku taal duleedka magaalada muqdisho waxaana allah fadliga camaliyadaasi ku halaagsamay sideed iyo labaatan murtad halka konton iyo kow kalena ay ku dhaawacmeen madaxii hore ee kooxda hirdada ayaa qiray in murtad gurgurtay iyo kooxdiisa ay ku fashilmeen duulaankii ay ku qaadeen qeybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkan abuusheeba murtad shariif sheekh axmed oo mar soo noqday hogaamiyaha kooxda riddada ayaa waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya oo uu siiyey warbaahinta waxa uu ku sheegay in maleeshaadka xasan gurgurte ay ku soo fashilmeen weerarkii ay ku soo qaadeen dhulka shareecada islaamka lagu maamulo ee wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud ee shabeellada dhexe iyo mudug murtad shariif ayaa waxa uu waraysigiisa ku sheegay in maleeshaadka murtadiintu looga soo qabsaday dagaaladaasi hubkii ugu tirada badnaa abid isla markaana maanta aysan jirin maleeshiyaad nidaamsan oo la dagaalami kara mujaahidiinta maadaama ayagoo lugaynaya ay magaalada muqdisho galeen kadib markii ay ku soo jabeen dagaalada ka dhacay wilaayaadka mudug galguduud iyo shabeellada dhexe waxa uu tilmaamay in maleeshiyaadka murtadiinta uu soo gaaray burbur xooggan isla markaana guuto ka mid ah maleeshiyaadkaasi oo dagaalami karta aysan jirin maadaama inta hartay ay desmoral yihiin asagoo waraysigiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta ay soo lugayeen min bacadweyn ilaa iyo muqdisho taasoo keenaysa inuusan jirin askari u noqon karaa furimaha dagaalka islamarkaana maanta oggolaanaya in la dagaalgeliyo
ciidanka ku soo jawaaba caadweyn ee isagoo lugeynaya halkaa maray ee xamar galay inaad dib u soo celisaa wakhti badan kaaga baahanta waxaasoo dhan waa soo dhaafta maanta dib inaad u soo celisaa waxay u baahanta wakhti fara badan ay u baahanta inaad adoon ciidanka soo celin inaad dagaal maxaa ku gelaysaa haddaaba ciidankii kala daatay maxaa ku gelaysaa dagaalka dhinaca kale hubka intii ugu badneed waxaa qaatay nimankii cadowga ah waa aragta waxay soo bandhigeen hub aan weligood gacantooda gelina gacantooda gal marka in aan maanta guuto dagaalami kartaa jirin waa xaqiiqo taraakiisha ciidamada ay kula wadaagayaan ay kula wadaagayaan ma aha tira yari nidaamka ciidanka loo dhisaa khaldan nidaamka ciidanka loo dhisaa khaldan hadday ciidanka kala daateen oon dib loo hagaajinaynin oo inta aragto la fadhiyo oo maanta guuto dagaalami karta aysan jirin oo haddana noogala dhiga wax kasta inay fiican yihiin annaguna aan rumaysano maxaa dhacaya markaas ilaa nimankan eh, shabaabka inta aan ka ogna ciidanka ka badan ka ogyihiin wax qusayaba ma aha ciidanka horta habka hadda loo dhisay eh, aniga xogta aan hayo waxaa soo bandhigay turkida ciidanka istarajarkii la yaqiin oo intaas oo ku soo socday in si fudud layskaga bedelo sax maaha murta shariif sheekh axmed ayaa ah mucaaradka ugu xoggan ee ka soo horjeeda kooxda riddada waxaana inta badan mucaaradku markii ay weeraro dhanka afka ah ay ku qaadayaan kooxda riddadu ay adeegsadaan ama ay ka hadlaan jabka inaasibeelkii maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaaray dagaaladii labada sano socday ee ay kula galeen mujaahidiintu wilaayaadka islaamiga ah
mahsanid abushiiba mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in bulshada soomaaliyeed ay kalsooni buuxda ku qabaan adeegyada kala duwan ee ka jira wilaayaadka islaamiga kuna qanacsan yihiin garsoorka islaamiga ee mujaahidiinta abuu xasan ee faahfaahinaya warkaasi murtad cabdiraxmaan caynte oo ka mid a mas-uuliyiinta kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray kalsoonida bulshada soomaaliyeed ay ku qabaan adeegyada ay bixiyaan maamulada wilaayaadka islaamiga ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab murtadkan ayaa tusaale u soo qaatay adeegyada garsoorka ee shacabka soomaaliyeed ay ka helaan maxkamadaha shareecada islaamka oo uu qiray inay fuliyaan xukunno ku dhisan cadaalad bulshada ayuu sheegay inay kalsooni ku qabaan xukunnadaas islamarkaana ay yihiin kuwo hergela dhanka kale ayuu barbardhig ku sameeyey maxkamadaha dawaaqiidda ee riddada oo uu sheegay inaysan kalsooni ku qabin bulshada soomaaliyeed islamarkaana aysan fulin awaamirta ka soo baxdo shabaabku sayladda u- suuqooda badeecada ugu weyn oo taalla waa maxkamado aa loo tagaa sababaha loogu taga waxay ahayd ee, maxkamaddooda markaad tagtid horta go-aanka waxaa lagu gaarhaya muddo aad aad u yar ko go-aankii meeshaas ka soo baxana waa la fulinayaa fulintiisa aaday u sahlan tahay midda saddexaadna waxaa waaye dadka maxkamadahaas taga waxay aaminsan yihiin inta badan max- go-aankaas soo baxay inuu yahay mid cadaalad ku salaysan marka taas loo barbar dhigo eh, nidaamka cadaaladda ee dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada marka loo barbar dhigo horta waxaa laga yaabaa in go-aan laga gaaro case mucayana inay qaadato sanad ama laba sano racfaan mm, racfaan gobolka ilaa maxkamadda sare laisla gaaro hadhow haddana amar fulin lasoo saaro amarka fulinta haddana inuu fuli waayo ma aha markii ugu horreysay oo mas-uul ka tirsan kooxda riddada soomaaliya uu qiro horumarka ka jira wilaayaadka islaamiga iyo adeegyada ay bixiso xarakada shabaabul mujaahidiin ee ay ka mahadiyeen bulshada soomaaliyeed madax siyaasiyiin saraakiil ciidan iyo xubno kale oo ka tirsan kooxda riddada ayaa dhowr jeer jeediyey hadallo kuwaa la mid ah iyagoona dhanka kale ka deeriyey adeegyada ay bixiyaan maxkamadaha dawaaqiidda ee xeerarka gaalada wax ku xukuma maasanid abuu xasan kulan u dhexeeyay wilaayada shabeellada hoose iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinaya waxa uu ahaa kulan ay barbar socotay dowladdiini ah islamarkaana wilaayada shabeellada hoose ay la qaadatay beesha garre oo ka mid ah beelaha dega wilaayada shabeellada hoose kulanka oo intii uu socday lagu gorfeeyey arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin ka qayb qaadashada jihaadka horumarinta barashada diinta iyo waxyaabo kale ayaa gebagabadiisa laga soo saaray bayaan ay ku mideysnaayeen odayaasha beesha ku matalayay kulanka iyo mas-uuliyiinta wilaayada shabeellada hoose kow beeshu waxay isla qaadatay in la xoojiyo ku dhaqanka shareecada islaamka laba beeshu waxay ku ballantay in si buuxda loo garab istaago jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maal saddex nuqabada beesha dare gobolka shabeellada hoose waxay soo dhoweynayaan howlgallada ay xarakatu shabaabu mujaahidiin ee lagu naafeynaya cadowga allah afar beesha dare waxay ugu baaqaysaa shacabkeeda dega gobolka shabeellada hoose inaysan ku kadsoomin dhagarrada cadowga uu maleegayo shan waxaan dadweynaha faraynaa haddii aan nahay nuqabada beesha in la dardargeliyo barashada diinta allah lana badiyo furashada goobaha lagu baranayo diinta islaamka lix waxaan ballan qaadaynaa inaanan kula noolaanno beelaha gobolka deris wanaag toddobo waxaan ku baaqaynaa in la xoojiyo dhacbashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha si aan uga maaragno gacan hoorsi shisheeye kulanka oo sidoo kale kelimaad kala duwan ay ka jeediyeen odayaasha beesha waxaa soo xiray waaliga wilaayada shabeellada hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan isagoona beesha faray in ballamadii la kala qaatay ay ka soo dhalaalaan dadka iyaga ka dambeeyana dacwada gaarsiiyaan beesha garana maanta dadka matela waa kuwaan afkawaana ku hadleen bayaanna way soo saareen ilaahay subxana watacaala ha u dhabeeyo xaqiiqatan ee ikhwaani wixii hadal ahaa iyo xikmad ahaa culummadii iyo akhyaartii iga horreysa dhamaystirta hadafka meeshaan isku kaya keenay waa kitaabka ilahi subana watacala difaacitaankiisa sida gaalo iyo gaalo raacba waxaayaan ay u kulmaayaan sidii ilahi subana watacaala nuurkiisa ay u damin lahaayeen ilahiyna subana watacaala waa diiday axibati fillaah waxaana laga rabaa jazaakum allahu khayran sida cadowga ilaahi subana watacaala ay ugu shiraayaan diintan inay demiyaan in aan anagana ugu shirno oo muslimiinta macooda aan aaq noqono oo dhinaca aan deganahay aan islaamka looga soo dhicin garana horey way u ballan qaadeen jazahum allahu khayran haddana way ballan qaadayaan jazahum allahu khayran ilaahi subana watacaala ha waafajiyo xaqa sida cadowga ilaahi subana watacaala iga wada jiray inoola dagaalamayaan muslimiin haddaan nahayna inaan anagoo wada jirno waxaan cadowga ilahi aan la dagaalano arrintaas waa ku ballanay ree garre waxay noo ballan qaadeen ilaahi subana watacaalana ay u sheegeen muslimiintayna markhaati ay ka tahay inaan xaggooda muslimiinta looga soo dhiceynin waa ballan ilahay alla gasheen ilahi subana watacaala ha idin waafajiyo inaa ka dhabaysaan annagana waa idinkugu ducayneynaa garabkiinana waa nahay jazaakum allahu khayran tan kale aan daarmay waxa weyan ikhwana ilahna barakeeyo maadaama mas-uuliyiin la yahay oo reerkii hogaanka meesha uu fadhiyay waxgaradkoodii in dadka diinta ilaahay la gaarsiiyo dadka maanta waxyaalaha dillooday oo mogtahay ay u fahmi laayihiin xabiibkooda iyo naasirkooda iyo kooda makhduulka ay u fahmi laayihiin waa jahliga daashaday dadka marka in loo dadaalo oo diinta ilahi sa la gaarsiiyo wilaayada shabeellada hoose ayaa sare u qaaday kulamada ay la qaadanayso beelaha ansaartaha ee degaa wilaayada kuwaas oo ku saabsan horumarinta waxyaabaha asaasiga ah oo ay ugu horreyso in dadka la wada gaarsiiyo dacwada islaamka iyo in cadowga noocyadiisa kala duwan laga dafciyo deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka aad buu mahadsan walaalkan cabdilqani kaasi ahaa bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga jubbada hoose hiiraan bakool iyo jubbada dhexe ee si weyn uga faa'iideysanaya xamlada dacwiga ee ka socota wilaayaadkaasi aan ku horumarnay jubbada hoose waa kan walaalkeen abu ayman si la mid ah degmooyinka iyo deegaanada kale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxa uu maamulka wilaayada ugu dhowaan sidoo kale xamlada wacyigelinta ah uu gaarsiiya degmada badhaadhe iyo deegaanada laysku yidhaahdo joorre xamladan oo isugu jirtay duruus kulamo wacyigelin ah nadawaad iyo muxaadaraad si guud ay bulshada ugu wada faa'iidaysanayeen ayaa waxaa dadweynaha loogu qabtay gudaha degmada badhaadhe iyo deegaanada kale ee kala ah santaara dalaayad wadajir iyo deegaanka yidi kulamada qeybaha bulshada lagu wacyigelinayay muxaadaraadka ama wacdiga iyo waxsheega ayay si weyn u soo dhoweeyeen dadweynaha waxaana hormuudka bulshada ee inta ugu badan ka faa'iiday ay isugu jiraan ganacsatada waxgaradka iyo odayaasha oo ay sii dheeriyiin xirfadlayaasha qaar ka mid ah waxgaradka deegaanada joorre iyo ganacsadii kulamada wacyigelinta ay la yeeratay wilaayada jubbada hoose ayaa la hadlay andalus waxay ka warbixiyeen awaamiirta iyo nawaahida ka timid hoggaanka mujaahidiinta ay wilaayada soo gaarsiisay iyagoona inoo sheegay inay u hoggaansamayaan dhammaan awaamiirta islaamiga ah kana reebtoomayaan noocyada xumaanta ah ee looga digay xamlada wayna soo gaartay deegaanka joore degmada badhaadh ay ka bilaabatay santaaray martay idaacaaliay martay dhalaayad dowlooyin badanna waa ku socotaa hadda waa u socotaa waxaan leenahay jasaakum allahu kheyr waxaa ka mid ahaa annada waxxeraha tiirada saaraysay wax allaala wixii shareecada islaamka aan waafaqsaneyn in laga fogaado haddii aan nahay odayaasha deegaanka ee maqalka degmada badhaadhe aad baan usoo dhaweyna aad baan usoo dhaweyna waana la qaadana waana ku faraxsannahay insha allah bifilah kariim mar kastana in arrimaha laga howlgalo oo la suuliyo aad baan usoo dhaweyneyna waana ku faraxsannahay kaalintaan leenana waa ka qaadanayna insha allah bifilah alkariim xamlada muday sida socotay tuulooyin badan ba ay soo martay waxyaabaha shabay islaamka u direen sida dharka oo kale magacyada ku qoran daawada la ismarinaya oo kaley dharka yaryar oo kaley oo isku dhegan sarwaalada isku dhegan oo kaley waxa adig magacyada waxyaabaha ilaahay bixiyey oo banaaneen in laga ganacsanin oo la keenin degmada wixii haayana muddo la isku qabtay annagana waan qaadanay waana soo dhaweynay maadaama sharci islaamku ay ku fiicneen oo ilahi subana watacaala uu nahiyey waxyaabahaas nooca u qoran darka aan qoraar kaloo kale in lagu tukun karin oo wax qoraalaas ku qoran annagana arrintaa waan soo dhaweyn walaaya inoo keentay waana qaadanay in la fuliyana waan jecelnahay waktigaad markaa muddadan ay gaartay ay dhammaato aad baan usoo dhaweyneynaa xamlada ku magacaabana maxaan ku dhahay irshaadu umma oo lagula dagaalayo dhaqanka xun ee islaamka lasoo dhexgeliyey dhaqanka islaamkana lagu bedelay xamlada siido kolley de aad baan ugu faraxsan haddaanahay odayaasha jooga halkan marka insha allahu arrintaasi de waan soo dhaweynayna gacmo furman kusoo dhaweynayna waana ka qayb qaadanay abdullahi qadaro mas-uuliyadana waan qaadan insha allahu diraasa badan weli qaybaha bulshada ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa siyaabo kala duwan uga faa'iidaysanaya xamladan dacwiga ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxaana goobihii hore uga qabsoontay marka laga soo tago weli ay dacwadan rabbaaniga ay ku sii fidaysaa kumanaan kilomitir oo wilaayada ah iyadoona dacwada iyo baaqa ay jeedinayn mujaahidiinta ay ku sii dhibcayaan dhagaha dadka muslimiinta ee mas-uuliyaddooda ay hayso wilaayada jubbada hoose kuwaasoo si wada jir oo farxad ay ku jirto u soo dhoweynayay tallaabadan la mahdiyey mahadsanid abu ayman dhanka wilaayada hiiraan warbixin ku aadan xamlada dacwiga waxaanu hay walaalkeen yaasir maxamed xamlada irshaad al-ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waxaana hoolka xafladaha ee sheekh xasan barsame ka qabsoomay kulan ku aadan xamlada oo u dhexeeya wilaayada macalimiinta iyo waalidiinta degmada boqoqable guddiga wilaayadu u xil saartay xamlada ayaa goobta ka akhriyey qodobo si gaar ah u quseeya waalidiinta iyo macalimiinta toddoba qodob macalimiinta ayay qusaysaa sideedna waalidiinta ayay qusayn doontaa insha allahu tacaala qodobka koowaad wuxuu leeyahay in lagu laasimiyo ardada waaweyn in salaadaha ku tukadaan masaajidka macalimiintuna si gaar ah ay ku ilaaliyaan salaadaha duhurka iyo casirka qodobka labaad wuxuu leeyahay in lagu ilaaliyo ardada labiska sharciga saddex in ay la socdaan waxbarashada caruurtooda iyo waqti waxbarashada afar in lala ilaaliyo caruurta adawaadka waxbarashada sida kutubada iyo bugaagta waalidiinta iyo macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka iyo kuwa iskuulaadka ee degmada boqa qable ayaa iyaguna dhankooda soo dhoweeyey xamlada iyagoona ballan qaaday inay hirgelinayaan qodobada sida gaarka u quseeya kulan wadatashi diimeedda xamlada lagu dhawaaqay na soo gaartay annaka waa waalidiinta gobolka hiiraan guddigii ah gaar ahaan degmada buqa qabla waalidiintii dugsiyada qur-aanka waa soo dhowaynaynaa waxa nala farayaan qaadannay waa dhaqan gelinaynaa waa ku faraxsannahay dhankayna biyaha laga soo gali mahaa si wada jir ahaana shaqada u wada qabanaynaa ilaahay subxaana watacaala allah noo fududeeya maanta halkan waxaa ka dhacay kulan aad u aad u ballaaran waxaa lala kulmay macalimiinta degmada boqaqable waalidiintooda iyo dadka guddiyadahay gaar ahaan aniga waxaan ka tirsanaa qismiga macalimiinta waxaana loogu yeeray waxay ahayd xamlada ee xaragta shabaal mujaahidiin ee ku dhawaaqday ahayd irshaad ulumma ilaa sabiil rashaad taasoo ka qabsoomaysa fi manaadiq wilaayat hiiraan alislaamiya shacaarkeeduna ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raaciyati xamladaas ayaana soo gaartay si faahfaahsan marka galabtay saasaa u joognaa arrimo badan ayaa laga hadlay waxaa ka mid ahay qodobo si gaara u quseeyey macalimiinta qodobadaas oo ahay toddoba qodob iyo siddeed qodob oo kaleeto ayagana quseeyey waalidiinta marka si jumlata wa tafsiilan waa u wada qaadeen dhammaantood waxayna ahaayeen qodobo aad iyo aad u muhiima insha allahu tacaala haddii oo siday taa loo dhaqangeliyin aan rajaynayn inaan faa'iido badan laga gaaro insha allahu tacaala meeshan waxaa qabsoomay galabtan kulan u dhexeeyey ee macalimiinta iyo waalidiinta iyo guddiyada dugsiyaasha u dhexeeyey ayaa ka qabsoomay oo ahayd looga aransinayay xamladii ka soo baxday xarakad shabaal mujaahidiin oo ahayd xamlatu irshaadi alumma ilaa sabiili rashaad oo fii manaadiqi wilaayati hiiraan ay qabsoomayso shacaarkeedana uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi qodobadaas oo ay noo keentay xarakad shabaal mujaahidiin amiirkeenna abuu cubayda allah xifdiya oo wilaayatu hiiraan ay noo keentay marka insha allahu tacaala waanu ku dadaalaynaa qodobadaas si ay u dhaqangalaan wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa samaysay lajno ka kooban culimada noqobada iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada oo loogu talagalay inay jawlo ku soo maraan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan xamlada dacwiga ahna ay gaarsiiyaan bulshada qeybaheeda kala duwan
aad buu mahadsan walaalkan yaasir oo kaasi ahaa dhanka wilaayada bakool waa kan walaalkan cabdilqani kulamada qaybta ka ah xamlada hirshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn kaga socday magaalada buurdhuxunle kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen qeybaha kala duwan ee dadweynaha warbixintan waxaan kusoo qaadan doonaa kulamo lala yeeshay waalidiinta iyo haweenka wax ka barta madaarista kuwaas oo lagu dul akhriyey muxaadaraad iyo sidoo kale qodobadii ka soo baxay hoggaanka mujaahidiinta gabagabada kulamada qaar ka mid ah waalidiinta ayaa ka warramay waxyaabaha la faray iyagoona sheegay inay dhaqangelin doonaan
buudhuhla ama wilaayadii bokool dhammaan ama martaa kubati islaamka wilaaya islaamka abu eydinka wiinyaha kubati un og aadan naylanin akri ilaahan saak maasan kolleysaan umalayaw mayla rey hereeda hariir ma jiifas maalin kasta ma helaw yaa mugun muhaadarada un helnen afar bir oo afar bilood ku keer badan abiinga laha walayna noo reebi sidii oon ku herni walayna na faray qaada leh sidii oon ka qaadaan haddii ilaahay ogolaado lankii dhammar baan la hayna ama lankii maaba mayla araa arrinta dareertoba geeki doontiya in saaranahay nima intiiba doonti saaranahay il intii aafimaad iyo bafay lahaay afartan meelood beri dhegin sideen diintana nin akhriyaa eedaan dhegin sideen waana qaadanay waliba fareeya bulshada reer buurluhula si waalidiinta qubadku ku warqabneen ini dugsiga jar ku warqabneen ini meel susluumin jar ku warqabneen saahiibshay fiirineen waa kuwan qaybaha dumarka muslimaadka ah oo dhankooda faahfaahinaya waxyaabihii la faray mahadnaq baadaje xamlada mayba ku faa'iidaysanay waxyaabo badan mayba ku hadalaasay hamlada tumagay dhowr qodob yananayn sheegi mawaadiic kala duwananayn sheegi mawaadiicdaas mayba kumad haytay asalaatu salaada fadligeeda leta iyo eta rugnu saani min arkaan alislaam bacda shahaadateyn mayba kalananin sheegay oo mawaadiicda xamlada lahka iclaami kumad haytay ammaanada mas-uuliyadda oo la dareema lankastantusa mas-uulay balaameyta mayba mas-uulku etaa gurije iyo owlaadiya mas-uulku eta mayba kale kumadahayay mawaadiicda tarbiyatul owlaada kumadahayti owlaadi oo la tarbiyay diinka islaamka laka tarbiyay ya kumadahayti awaamirtii oo meelasay mayb walna waynii fari walna waynoo reebi badbaadadayn adduunya iyo badbaadadayn aakhiri ka jarta maylana samicnaa waadacnaa walena kulamada wacyigelinta waxaa qaybtooda ka qaadanayay odayaasha dhaqanka wilaayada waa kan ugaas buraale maxamed heybi oo ka mid ah nuqabada wilaayada isagoona sheegay in wixii lasoo gaarsiiyey ay sidooda ku qaateen xamladaas iyada ah waa laga faa'iidaystay waxaana ay gaadha qof kasta rag iyo dumar nin yar iyo nin weyn qof kasta oo ku nool buurdhuxun leh way gaadhay amiirka bariga afrika waxaan u sheegayaa sidii aad u soo dirtay xamladaas ay ku timid walaayada islaamka ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan inuu noo soo gaadhsiiyey isagii iyo makaatibtiisii kala duwaneyd gaar ahaan maktabkii dacwada ilaahay baan ku mahadinaynaa ilaahigii dowladda islaamka ku qalqaaliyey addoommo waaye iyo waxba ma awoodaan allihii awooddaas ku qalqaaliyey soo gudbiyey muslimiintan in ay ka faa'iidaystaan allihii oogu talagalay waana karsiiyey awooddaasna lahayaan ku mahadinaynaa wixiina la faray iyo wixiina laga reemay waan qaadannay waan maqalnay waan dhegaysanay waana fahanay waana qaadannay insha allah maalmahaas oo aadan waxaan idin soo gudbin doonaa kulamo ka dhacay deegaanada kale ee wilaayada ugu dambeyn xamlada dacwiga iyo sida uga socota wilaayada jubbada dhexe waa kan walaalkan cuthmaan axmed dhuubu iyadoo ay heer gabagaba ku soo dhowaatay xamladii ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taas oo magaceedu ahaa irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa waxa ay deegaanada weli ka socota ka mid ah deegaanada jiinka webiga ah ee u dhexeeya degmooyinka jilib iyo bu'ale gaar ahaan kuwa hoostaga degmada jilib deegaano fara badan oo gaaraya ilaa iyo konton deegaan ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada jilib oo ay wehelinayaan mas-uuliyiinta wilaayada oo qayb ka ah xamlada iyo culimaauddiin waxa ay maalmahan gaarayeen deegaano kala duwan qaar ka mid a deegaanadaasi waxaa lagula kulmayey odayaasha dhaqanka maamulada tuulooyinka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan qaar ka mid ah dadkii la gaarsiiyey xamlada ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee al andalus iyagoona xusay inay dhaqangelin doonaan waxyaabaha ay ku saabsan tahay xamlada insha allah wali munkar eh inuun markan reebno wali macruuf eh inuun dadka farno duurada intaasaan ka qaadanay lama duurada may ka qaadanay ini salaada masaajidka markan una ka amirno oo jamee una ku tukano dadka sameo dadka salaada una farno ayaalka yaryar ini la tarbiyo oo mayla ka tarbiyay salaada marka duurada may baa ka qaadanay waxyaabo badan beryahan dhan baa ku socoti jubbada ti duuradaas unana maanta alxamdulilah ilaahana soo deersii may baa ka qaadanay assamcu wadaa'a in marka lis adhiico in dacwada deerso deersido munkarka in la reebo may baa marka ka faraxsanna wilaayada may baan baahana dooru saan oo kale eh maanta insha allahu tacaala aad iyo aad baa qalbigayna an faraxsanye haddii una munkarka waxyaabaha xumada iska reebno ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad ayaa la siiye owlaadda ilaahay niin badbaadiye ikhwaani marka may ka mid ee samciga awaamir ba ikhwaanina nafari awaamirtan insha allahu tacaala ini una qaadano ini una gudano wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ah halkii ugu horreysay ee laga bilaabay xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ee hadda ka socota qeybo badan oo ka mid ah wilaayaadka dalka ayaa hadda waxay u muuqataa mid gabagaba ah iyadoona degmooyinka wilaayadu ay ka bilowdeen wejiga labaad ee xamlada taasoo ah nadwooyin lagu qabanayo masaajidda waaweyn ee degmooyinka wilaayada aad buu mahadsan walaalkan cuthmaan ee kuwaasi ahaa warkii subaxnimo naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu